booliiska magaalada stockholm ayaa sheegay in ay qarxiyeen boorsooyin ay ku jiraan walxaha qarxa meel iyadu beer ah oo ku taala magaalada dhexdeeda waxaana sidoo kaleeto ay booliisku sheegeen in ay baaritaan dheeraada ka sameynayaan shilkaasi warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil shirkan ayaa dhacay iyada oo wax yar saddex toddobaad ay ka haleen doorashada dalkaasi sweden oo dadka codaynayana ay diiradda ku hayaan dembiyada bulshada ka dhanka ah ee waddankaasi oo soo badanaya qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen sida ay daabacday wakaaladda wararka royters in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xadiiqad ah xafiiska xeer ilaalinta ayaa furay baadhitaan hordhac ah ilaa iminkana cid kiiskan looma xidhin booliisku ma uu sheegin cidda boorsadan xadiiqada dhigtay iyo dadka lala beegsanayay toona xadiiqadan boorsadu qaraxu ku jiro la dhigay oo ku taala caasimada magaalada stockholm waxay ka mid ahayd goobaha loo qoondeeyey in lagu qabto munaasabadda dabaaldega dhaqamada oo socday toddobiiyo tobankii bishan agost ilaa iyo koob iyo labaatankeedii jaariyadda soomaalida ayaa ka mid ah dadka munaasabadaha dabaaldega dhaqanka ku qabta magaalada stockholm xasan deer oo ah qareen soomaaliyeed oo degan magaaladaasi ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan xadiiqadan la dhigay boorsada qaraxu ku jiray cabdixaafid walaal waxaa laga helay boorsadan xadiiqada lagu naalayso xadiiqada boqorka ee ku taala bartamaha magaalada stockholm wakti ay ka socotay xaflad xafladda dhaqanka ee stockholm oo dad tiro badani aad u tiro badani ay isugu yimaadaan markaas xafladdaas dhaqanku waxay ka socotay meelo badan oo ku firiirsan bartamaha magaaladaasi stockholm qaybtii laga helay boorsada waxaa xidhay markiiba waxaa yimiday gruubka khaaska u ay booliska ka shaqeeya arrimahan bamska iyagaana xayiray oo dadkii ka dareeriyey deeto baaritaan ku bilaabay goor dambana dhowr saacadood kadibna way qarxiyeen waxaanay sheegeen subaxii maanta in maaragtay ay halkii waxay xaqiijiyeen inuu ku jiray bamb cabbaysan oo maxay ahayd aanay qarxi karay laakiinse waxay yidhaahdeen si faahfaahin intaas ka badan aan u bixino capacitigiisu intuu leekaa waxa uu geysan karay inta uu khasaare geysan karay si aan uga bixino waxaan u baahannahay bay yidhahdeen inaan u dirno laboratoryga oo lasoo baaro qaybahan bamka hadda ay qarxiyeen inta badan dareen ayaa la soo gudboonaada jaariyadaha muslimiinta ah ee ku nool qaaradda yurub marka ay dhacaan dhacdooyin noocan oo kale ah waa kan mar kale qareen xasan deer waxaa imanaya marka la dareemo arrimahan iyo qaraxyadan marka la maqlo indhuhu waxay ku jeestaan dadka islaamka ah oo sweden taariikh ahaan waxaa kasoo dhacay laba goor oo hore ayay ka dhaceen falal argagixisanimo kii hore laba kun iyo toban buu ahaa kii dambena toddoba sideetane kadib buu ahaa waa kii baabuurka uu jiirsiin jiray marka ka hore waxba dad cili kuma noqonin laakiin kan dambe shan sanno ka hor meelahaas dhacay dad ilaa shan lix qofaba yaa ku dhintay in kaloo badanna way ku dhaawacantay markaas dadkii dareenkoodii dhegahay taagayaan waxay la dhowrayaa jawaabta ka soo bixi doonta weli ilaa iyo hadda cidna lama xidhin cid la tuhunsan yahayna ma jirto ayay yidhahdeen boolisku laakiinse wixii ka soo baxa waa loo dhegtaagayaa waa laga war sugayaa cidda ka dambeysay in kamaradaha waxay ka soo baxaan magaalada ku xidhan iyo dabcan baaritaanka laabortoriga ay samayn doonaan shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowr maalmood ka hor goob laga adeegsado oo ku taala magaalada maalmo ee dalka sweden nin lagu dilay dhaawac culusna uu soo gaaray haweeney kadib markii wiil dhallinyaro ahi uu rastaas ku furay dad adeeganayay booliiska ayaa wiilkii xidhay waxaana la filayaa in toogashadaasi ay ku lug lahayd dhallinyaro isu disha kooxaysi waxaa jira dhallinyaro soomaaliyeed oo qaabab kala duwan isugu dila dalka sweden iyo qaar ay dileen dhallinyaro kale ee waddankaasi cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london